aan ku bilownay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ee ethoobiya mustafe maxamed cumar ayaa ka hadlay doorashooyinka deegaanka soomaalida ee dib loogu dhigay bisha sebtembar nabadgelyada deegaanka soomaalida ethoobiya iyo arrimo kale wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cabdulle ayaa waraysi gaar ah la yeeshay mustafe maxamed cumar oo ugu horeyn ka jawaabaya dareenkiisa ku aadan ballaarinta dekedda magaalada berbera sidii aan ka sheegay maalinkii shalay markii la furayey dekedda runtii dareenka anagu aad iyo aad buu mid farxad u yahay shacabka somalilan iyo shacabka deegaanka dowladda deegaanka shacabka soomaalida o dhan isagoo haysu ah haddana si gaara shacabka deegaanka soomaalida iyo shacabka somalilan noloshoodu wax isku xidhan weeyaan marka sidii aan shalay lahaa wixii u kordha somalilan ee nolola toos ma aha un wax afka laga leeyahay macnaha walaalnimo darteedu idinku kordhay toos buu saamayn ugu leeyahay shacabka deegaanka soomaalida oo kobaca dhaqaale halkan ka yimaada dadka dhaqaalahaasi u tegaye ee wax lagaga soo iibsanaya waa deegaankanaga annaga wixii noo kordha ee dhaqaalihii meesha wax u soo dooranayaan ee lacagtaa soo gelinayaan badankeedu halkan weeye marka si toosa ayaa noloshaas iman doonta ee soo kordhin doonta dekedda la balaadhiyey la casriyeeyey uu shacabkanaga faa'iido ugu tari doonaa haddii uuna faa'iido u tareenna oo faa'iido annaga naga soo gaaraysa aan jirinna shacabka walaalaha aan nahay ee somalilan inay nolol helaan in wax u soo kordho dhaqaalahaan waa wax annaga soomaali ahaanna farax gelinaya saasaa macnaha aan u jeeda
ma laga yaabaa inay inkastoo carabka ku dhufatay xagga markaad eegto ma laga yaabaa kasako xagga siyaasadda iyo xidhiirka labada dhinac ka dhexeeya inay fursad ahaan ay u abuurto labada dhinac dabcan hadda marka la dhammeeyo shaqooyin hadda socda oo wadahadalah waxaan rajeenaynaa in isdhexgalka dhaqaaluhu sida hadda uu yahu ka sii balladho haddaba caqabad badan ma jiraan laakiin sharciga ganacsiga ee labada dal u dhexeeya in la casreeyo u baahan yahay gaar ahaan waxaa la yidhaahdo border trade policy oo ganacsiga xadka oo dhaafsiisan in maaragtay uu noqdo mid uun ama laisku canshuuro ama laba dal ahaan loo dhaqmo ka fiican waxaa ka fiican in free zone economy zone oo dadka labada dhinacda borderka ku nool ama xuduudda ku nooli si ka duwan sida hadda ay yihiin ay nolosha ugu fududaato in la sameeyo intalaba boqol kilomitr oo gudaha etoobiya iyo boqol kilomitr oo xaggana dadka u dhexeeya aag ay lacagaha ku kala beddeshaan micishadda ku kala qaataan baasboor aan looga baahnayn oo ay dhaafaan ganacsi noocaasa in laga fikiro waa muhiim si nolosha dad halkaa ilaahay ku abuuray ee kolkuu laba tallaaba xaggaa u qaadana caqabad ka hor imanayso markuu xaggan usoo baxana caqabad imanayso si meesha ay uga baxdo marka lagama yaabo laakiin waan hubaa boqol kiiba boqol in isdhexgal ballaaran oo hadda jira ka weyn inuu iman doono intii anagu hadda taladaan qabanay saddex sana u dambeysay kulli waan fududaynay isdhexgalkii shacabka waxaan aaminsanahay in wax badan nolosha dadka ay ka bedeshay sobalkan waxaa noo qorshaysanba in si guud meelahan xuduudahoo kalea dadka ku nool oo ah dad ay laba dowladnimadu laba dhinacba aanay ka soo gaarin in si gaara barnaamijyo joint development programmes oo wax wada qabsiya ceelal in loo wada qodo in wax laisku darsado partnership in la sameeyo inay habboon tahay berbera corridor waxaad sheegtay in ganacsatada somalilan fursad weyni u tahay deegaanka maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay ganacsatada somalilan maadaama ganacsi hora ay aqoon ballaaran u leeyihiin oo ganacsiga etoobiya gudihiisa ka jira iyo shuruucuhu ay ka yar adkaayeen hadda ka hor kuwa somalilan aqoon iyo khibrado dheeraadaho xagga aan olin bay leeyihiin gaar ahaan service sectorka hoteelada transportation systemska waxaa oo dhani waxyaalaha ay nagu soo kordhin karaan wey kabtaal ama dhaqaale ka ballaaran ka ganacsatada soomaalida ee deegaanka soomaalidana way haystaan baan qabnaa sidaa daraaddeed meesha jijiga iyo dhagax buur iyo qabridahan ay ku xisaabtamayaan in isleenahay in horumarintooda kaalin weyn bay ka qaadanayaan waa in ganacsatada xaggan joogaa ay fursadahooda iyaguna ballaarsadaan annagana noo faa'iideeyaan xagga ay yimaadaan hoteella ka dhistaan beera ka qaataan investorska aan raadinayna caddaan inay noqdaan maaha afrikaan south africa south africa kolka yimid iyo maalgashayaashu inay south africa ka yimaadaan iyo ingiriis ka yimaadaan waxaa annaga nooga fiican inay somaliland ka yimaadaan sababtoo ah ninka somaliland ka yimaada ee dhulkaas horumarsadaa gabdhihiina wuu guursanaya noloshiina wuu dhexgelaya interaction isdhexgalka bulsho ee shacabka halis kuma keenayo wanaag buu soo kordhinaya halka maalgashiga bannaanka ee kale lagaba yaaba dadka qaarkii markay xoogaa joogaan inay dareemaan dhulkooda lagu celiinayo ay dareemi lahaayeen marka waan soo dhaweynaynaa maalgashayaasha kale way naga xigaan waxaanan aaminsannahay inay taasi dhici doonta adii mustaqbalkadowla deegaanka soomaalida markaad eegto nabaddu siday tahay imika dhibaatooyin ka jiraan cafartoo kale siduu yahay imika nabaddu xaaladdu hadda way iska fiican tahay isku dhacyada annaga iyo deegaanka oromiya waa la xaliyey boqolkiiba boqol dad jaar iyo marmar dee laba qof oo is jira lama waayo laakiin si guud wax dhibaatay ma jiraan taa farta naftigeeda dadaan walaalanahay weeye ee, gardarooyin yar ee, ee, iska foolxun oo shacabka gal- galbeedka city ku dhacadaa jira iyo barakicin Ee, barakicinta in la hakiyo ee, muxuu ahaayey ee, awaamiir laga bixiya baa jira dadkii barakacin dib loo celiyo colaaddii in ay istaagto in wixii kale ee su-aalaha siyaasadeed ee shacabku ay qabaan in eh, hoos loo gudagalo inay habboon tahay ayaa lagu heshiiyey marka waxaan filaynaa in aan wakhti aan fogeen gaar ahaan hadda maadaama doorashadii dalku ay dhacday inkastoo tii deegaankana uu wax yar ka harsan yahay waxaan rajaynaynaa in arrintan aan soo afjeeri doono muddo aan fogeen su-aasheeda ugu dambaysa ee doorashada deegaanka sad carabka ku dhufatay dib bay u dhacday Een, sidee deegaanka uu diyaar ugu noqon doonaa bisha September inay shacabku een, xaq u yeeshaan inay codeeyaan iyadoo horta doorashadu meel fiican maraysaba oo qayb qayb ahaan een, processkii loo baahnaa la maray ayaa dibdhuc yimid dibdhuca waxaa keenay ee, deegaankanaga oo ballaadhan ee, khaladaad xagga een, ka yimid ee, guddiga doorashooyinka oo daabacadda ee, waraaqaha kandi een, muxuu ahaa musharaxiinta ah iyo cabashooyin xagga mucaaradka ka tegey markii hore oo aad loo buunbuuniyey oo ee, kadibna lasoo diray guddi arrimihii bal laga cawday soo xaqiijiya guddiga warbixintiisa waxaan rajaynaynaa markay hadda ka lug baxaan arrimahan doorashooyinka dalka ka dhacay inay soo saari doonaan markaas ayaa ay muuqan doontaa marka ee, baaxadda ee, ee, ee, sida ballaaran ee baaxadda siyaasadeed ka jirta deegaanka waxaan qabnaa sida aan tusaale ugu noqonnay etoobiyada kale dhinaca nabadgelyada saddexdii sane u dambeysay in dhinaca furfuraansha siyaasaddana ay dan noo tahay in hadda kolkii hore waan dhibsanayna laakiin hadda waxaan aaminsanahay iyadoo oo indhaha wariyaasha iyo caalamka iyo guddiga doorashooyinka ay kaansho u helaan deegaankanagu inay soo afjari doonto huuhaa fara badan oo dadyow aan shacabka dhexdiisa tabar ku lahayn laakiin saxaafadda ee ka muujiya inay weli ay leeyihiin taageerayaal ay naftooda ku qancin lahaayeen inayn arrintaas sii wadayn kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ee ethioobiya mustafe maxamed cumar oo magaalada hargeysa ugu warramay wariyaha v o a-da khadar maxamed cakulle